in maanta magaranaysaa dhibkaas ka dhacay dalkacyo oo cadowga ummadda soomaaliyeed ee ummadda gurmaado geystay inaan oga tacsiyayo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda maanta ku nool puntland anoona kala qaadayn ama kala saaraynin inaan oga oga tacsiyayo oo magaranaysaa cadowgaasna si adag oga cambaarayno meel kastaan joognaba aan iskala kaashano meel kasta oo magaranaysaa mas-uuliyiinta iyo ummadda shacabka meel kasta ku noolyihiin ay kaga kaashadaan cadowgaas ummadda usoo bareeray inay damaystaan dhiigooda oo ummadda la ogyahay maanta la dhibaateeyey oo barbageydada ah howlahooda iska watay waxba aan galabsan in inta loo soo maleego dhib intaa la eg dhibkaa loo geysto ayaan magaranaysaa ayaan oga tacsiiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana maamulka puntland iyo ummadda puntland ku nool anoona kala saareynin ayaan magaranaysaa idinsoo idila soo xiriiray maanta waa mas-uuliyad wadareed oo ummadda meel kastay ku nooshahay in magaranaysaa ay wajahda loo baahan yahay mas-uuliyaddaas ma aha dadkaasa in magaranaysaa lagu soo koobo ama laga sugo inay fuliyaan maxaa yeelay shacabka iyo magaranaysaa dawladdu dawladda ayaa shacaba shacab dowladnimaduna waxay ku xiran tahay shacabkaas oo adeega oo dantiisa u adeega dawladdana ku caawiya arrimaha noocaas oo kale ah maxaa yeelay nimankaas xirka kama soo dhicin waxaan dhihi lahaa shicibka meel kasta ay joogaanba khaasatan deegaanada hadda dhibkaas oo maanta uu ka dhacay iyo intii lamidaba oo soomaaliya iyo meesha aan joogo oo baydhabo aba in shacabku uu istaago u istaago danihiisa uu qofna uusan ku hadlayn amnigiisa ee la shaqeeya maamulka oo magaranaysaa iyo dawladda si magaranaysaa ay meelaha nimankaas cadowga ah ay uga soo abaabulayaan arrimahaas looga hortago loo yareeyo ama loo joojiyo khasaare kasta oo nafeed ama hanti ama magaranaysaa ummadda ku dhacaysa nooc kastay tahayba si loo joojiyo ama looga hortagaba waxaa waajib ah oo waajib muqadis ah in qof kastoo soomaaliya meel kasta joogaba xog kasta uu helo maamulka markaa meesha ka jira inuu gaarsiiyo si la magaranaysa arrimahaas looga hortago adigu waxaa tahay guddoomiyaha gobolka baay marar badan waxaa jira dad aaminsan qaraxyada iyo dalalka qorshaysan iyo falalkan argagaxa ah in ay qeyb ka yihiin dad ka soo jeeda koonfur galbeed arrinta socoto waa arrin argagixiso waa arrin international ah arrin adduunka o dhan saameysay looma nisbeyn karo deegaan kaas ah looma nisbeyn karo qabiil gooni ah looma nisbeyn karo ummad gooni ah waa arrin magaranaysaa international phenomena ah oo adduunka dhan qabsatay meel kastoo cadow ummadda deganaanshaha dadkaan ogolayn dadka ogol magaranaysaa inay dhulaato geystaan dadka isku bahaystay xumaanta meel kastay joogaanba marka arrinta iyada waxaan leeyahay ma aha arrin loo nisbeyn karo koonfurgabeed maxaa yeelay maanta waa la wada ogyahay cadow cadowga maanta ka jira soomaaliya oo nimanka shabaab ah mas-uuliyiintooda iyo dadkooda ugu soo sarreeya meelahay ka yimaadeen iyo noocay yihiin waa la ogyahay afkaartaas marka waxaan dhihi lahaa inta aan isku tuurtuurayno eedda ayay nooga faa'iidaystaane waa ilmihii ilmihii iyo iyo wiilashii deegaanada annaga kasoo wada jiray oo soomaali ah oo meel fog aan ka imaan marka inta meel fog laisku tuurtuurayo waxaa ka wanaagsan si xog hoose ah in loo helo dhabta akhbaaraadka dhabta ah magaranaysa taasaan na caawinaysa taasa dhammaanteedna aan aan ugu adeegi karnaa ummadeena marka waxaan dhihi lahaa yaan lagu lagu marin habaabin ama yaynan luminin information ka dhahaya degaan hebel ama qoys hebel baa arrintaa ka dambeeya waa arrin phenomena oo international ah oo adduunka dhan saameysay maanta meel degan ma laha marka dadkaasana looma nisbeyn karo saasaan dhihi lahaa dad badan oo kasoo jeeda gobolada bay iyo bacool ayaa ku nool deegaanada puntland sida magaalooyinka waaweyn ee gaalkacyo iyo boosaaso iyo garowe iyo qardhayo dadka deegaanadaas ka soo jeeda ee ganacsiga iyo nolosha iyo amniga halkan ku haysta maxaad fariin oo adigu gaarsiin lahay
fariinta aan gaarsiinayo waa aad baa umahadsan tahay waa su-aal aada u muhiimsan fariinteeda waxaa weeye deegaankaas ay ku nool yihiin oo ilaahay ku maanta ku makaniyey caruurtooda iskoolaadkooda ay ku baranayaan ayagoo ay kushaqaysa ku shaqaysanayaano noloshooda iyo magaranaysaa adeegooda ay ku fulinayaan inay qeyb ka ahaadaan deegaankaas oo magaranaysaa maamulka meesha ka jira dowladnimada meesha ka jirta shicibka meesha ka jira dhib kasta oo meesha soo gaaraya ayagana wuu saameynaya wuuna soo gaarayaa su-aalna kama taagan marka taas inay iyagu dadka ugu horeeya ee magaranaysa dawladda lala shaqeeya oo ka hortegaya dhibaatooyinka noocaasa akhbaaraadkaasna dawladda la qaybsanaya inay noqdaan si ay u helaan degenaansho waarta oo danahoodii masiirkoodii adduunyay tiyaarkaraba ay ugu shaqaystaan oo magaranaysa maanta degenaansha ay haystaanna ay kusii naaloodaan ay kusii noolaadaan ay kusii shaqaystaan